bismillaahi raxmaan raxiim ku soo dhowaada mid ka mid a barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu kaga hadlaynay wax soo saarka barnaamijkan waxaa gacan ka geysanaya hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobey oo taageero ka helaysa hay-adda horumarinta caalamiga ee mareykanka u s a barnaamijkan waxaa isku soo dubaraday xasan kaahiye anigoo axmed xasan ibraahimna waan idiinla socodsiinaya u diyaar garooba mowduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay hordhaca iyo mabaadiida cilmiga cimilada tani waa waxqabad muhiim ah oo waddo loo maro horumarinta iyo sugnaanta cuntada oo lagu dhisay saddex tiir kordhinta waxsoo saarka iyo dakhliga koruqaadidda adeegsiga habnololeedka iyo nidaamka deegaanka iyo yaraynta iyo ka saarista qiiqa hawamareenka ee jawiga waxaan ka hadlaynaa hordhac iyo sidoo kale mabaadiida cimilada casriga ah ee beeraha cimilada casrigahi ee beeraha ayaa ah qaab lagu caawinayo hagidda ficilada si loo bedelo loona jiheeyo nidaamka beeraha si loo taageero horumarka iyo sugnaanta cuntada si wax ku ool ah oo joogto ah dhanka cimilada isbedelaysa cimilada wanaagsan ee beeraha ma aha nidaam wax soo saar oo cusub laakiin waa qaab lagu aqoonsado nidaamyada wax soo saar iyo haydaha awood u siiya inay ku habboon yihiin ka jawaab celinta caqabadaha isbeddelka cimilada si loo ilaaliyo loona kobciyo awoodda beeraha si ay u taageerto sugnaanta cuntada ee waarta saddexda mabda ee cimilada cilmiga beeraha waxaa ka mid ah kordhinta waxsoo saarka iyo dakhliga kordhinta adkaysiga ama laqabsiga habnololeedka iyo nidaamka deegaanka iyo yaraynta ama ka saarista qiiqa hawada waxsoo saarka cimilada waxa ay hiigsanaysaa in ay si joogtahay ay u kordhiso waxsoo saarka beeraha iyo dakhliga kasoo gala dalaga xoolaha iyo kalluunka iyadoo aan saameyn togan aan ku yeelan deegaanka tani markeedii waxaay sare u qaadi doontaa cuntada iyo amniga nafaqada fikrad muhiima oo la xiriirta koruqaadista wax soo saarka la qabsashada cimilada waxa ay hagaajinaysaa inay yarayso soo gaarista beeralayda ee khataraha muddada gaaban iyada oo sidoo kale la xoojinayo adkaysigooda waxaana la dhisayaa awooddooda la qabsiga iyo sidoo kale barwaaqada ee la gudboonaanta naxdinta iyo walbahaarka muddada dheer feejignaan gaar ah ayaa la siiyaa ilaalinta adeegyada deegaanka ee nidaamyada deegaanka ay siiso beeralayda iyo dadka kale adeegyadan ayaa muhiim u ah joogtaynta wax soo saarka iyo awoodeenna la qabsiga isbedelada cimilada yaraynta meel kasta iyo mar kasta oo ay suuragal tahay waa in aad gacan ka geysataa yaraynta ama ka saarista qiiqa gaaska tani waxa ay ku tusinaysaa inaan yareyno qiiqa kalori kasta ama kiilo kasta oo cunto ah faibar ama shidaal aan soo saarno inaan iska ilaalino xaaluufinta dhirta iyo in aan ku maareyno carada iyo sidoo kale geedaha siyaabe sare u qaadaya awooddooda waxqabad ahaan sidii kaarboonka ama kuwa u nuugiya jawiga hoose xaaladaha dhabta ah ee heerka muuqaalka dhabta ah ee adeegsiga khayraadka dabiiciga ee nidaamyada cuntada ee wax soo saar leh marka la qabanayo isdhexgalka saddexda tiir ayaa laga yaabaa in qaarkood dalbadaan iyadoo la hubinayo in adeegyada deegaanka aan wax u dhimin tusaale ahaan iyada oo loo marayo xilliyada qallalan hawada webiga iyo tayada biyaha xaalufka dhulka iyo sidoo kale caafimaadka xoolaha iyo dadka beeraha ayaa ah mid xasaasi ah oo aada ugu nugul isbeddelka iyo kala duwanaanshaha cimilada kuwaasoo saameyntooda horeba loogu soo maray siyaabo ay ka mid yihiin muddo dheer oo qallalan abaaro daadad iyo dhacdooyin kale oo aada u badan kuwaas oo si toosa u saameeya wax soo saarka cuntada iyo horumarka marka la eego ku tiirsanaanta beeraha roobdoonka ee beeralayda soomaaliya dhexdeeda dadka iyo bulshooyinka noloshoodu ay ku xiran tahay waaxda beeraha waxay halis sare ay ugu jiraan cimilada iyo cawaaqib xumada ka dhalan karaysa waxaana sii weheliya la-aanta baahsan ee kaabayaasha beeraha iyo korsashada tiknolojiyadda oo yar iyo awoodda dadka beeralayda ah oo aada u hooseysa isbeddelka cimilada waxaa wax looga qaban karaa iyadoo la kordhinayo awoodda la qabsiga iyo adkaysiga beeraha ee saameynta isbeddelka cimilada dhisidda awoodda dadka isticmaala dhulka beeralayda saameyn ku yeelashada siyaasad dejiyaasha iyo haydaha ay quseyso xagga sare u qaadista wax ku oolka iyo sidoo kale hirgelinta tiknolojiyadaha ku habboon iyo nidaamyada la jaaqaadi karaya islamarkaana yareen kara saameynta isbeddelka cimilada iyo kala duwanaanshaha cimilada ayaa lagula talinayaa qaabka cimilada cilmiga beeraha cimilada cilmiga beeraha ma ahan hal tiknolojiyad gaar ahaan hal farsamo ama dhaqan oo guud ahaanba lagu dabaqi karo waa hab u baahan qiimeyn gaar ah oo goobta lagu sameeyo si loo ogaado tiknolojiyadda iyo waxsoo saarka beeraha ee habboon cimilada cilmiga beeraha ujeedadeenu waa inay hagaajiso sugnaanta cuntada ama ay ka caawiso bulshada in ay la qabsadaan isbeddelka cimilada ayna gacan ka geystaan yareynta isbeddelka cimilada iyadoo la qaadanayo dhaqamo habboon dhaqamadan lagu dhaqmo iyo sidoo kale qaab isku dhafan ayaa waxaa ka mid ah kuwa soo socda kordhinta tirada iyo tayada wax soo saarka beeraha iyo weliba macaashka iyadoo aan la baabi'in deegaanka beeraleyda baraagta oo laga ilaaliyo saameynta cimilada darafkeeda sida daadadka iyo abaaraha iyo sii daynta gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo waxyaalo kale oo muhiima maxay tahay cimilada cilmiga beeraha dhaqamada wanaagsan ee beerashada waxay ilaalin karaan kala duwanaanshaha noolaha waxayna yareyn karaan tirada ee lagu sii daayo jawiga waxayna taa beddelkeedu ay ku xirnaan doontaa kaarboonka iyadoo loo mariyo soo saar biomiska ee la hagaajiyey cimilada cilmiga beeraha waxay kordhinaysaa waxaa ku jira carrada kaarboon waxay hagaajinaysaa bacriminta iyo waxtarka isticmaalka biyaha iyo sidoo kale awoodda haynta biyaha waxayna carrada ay ka dhigaysaa mid si fudud loogu shaqaysan karayo cimilada cilmiga beeraha waxa ay kordhisaa soo celinta sidee loo hirgeliyaa howlaha beeraha ee casriga ah ee loo adeegsado wax soo saarka waxaa ka mid ah in aad u dooratid shirkadaha beeraha ee ku habboon tusaale ahaan kuwa ku koraya xididada fallaarta ee meelaha daadadku ay u nugul yihiin kusii koritaanka noocyada galleyda iyo sidoo kale kuwa dulqaadka u leh meelaha roobabka ay ku yaryihiin iyo xulashada noocyada kaydinta iyo u adkaysiga abaarta ee meelaha qallalan kala duwanaanshaha shirkadaha beeraha si marka xilligu uu u soo gaaro cimilo xun shirkadaha qaar ay u badbaadaan wakhtiga saxda ah iyo adeegsiga howlaha beeraha sida meelaynta wakhtiyada bacriminta iyo sidoo kale kuwa ku habboon si dalagu uu ugu sahlo inuu si sahlahi kor ugu qaado sidaa awgeed waxaa loo yareeyaa khasaaraha iyadoo loo mariyo leexashada ama ka bedelidda qaababka gaaska sidoo kale muhiimadda dhaqamada noocan oo kale ah waxay kor u qaadi doonaan koritaanka dalaga iyo sidoo kale koriinka hirgelinta tillaabooyinka dhowrisa carrada iyo biyaha sida dhismaha qaababka haynta biyaha iyo ugu yaraan meelaha eberka ah iyo meelaha ay ka jiraan abuurista kala duwan qodobka shanaad ee lagu qeexayo waxaa ka mid ah dhadhexaadinta iyo sidoo kale isku-beddelka dalaga ee ku lug leh digirta si loo wanaajiyo bacriminta ciidda iyo sidoo kale in la koriyo farsamada wax-soo saarka qaadashada maaraynta digada beeraha iyada oo loo mariyo wax-soo saarka gaaska noolaha iyo bacriminta beeraha si loo wanaajiyo bacriminta ciidda loona yareeyo sii deynta methan ku tababaridda shinnada ee ilaalisa deegaanka islamarkaana gacan ka geysata kubcinta khayraadka dabiiciga iyo kala duwanaanshaha noolaha dhiirigelinta faa'iidooyinka wax ku oolka cimilada iyo sidoo kale nidaamyada soo saarka caanaha dhiirigelinta baxnaanida iyo maaraynta dhulka daaqa kaydinta cawska si loo isticmaalo xilliyada qalalan ama jiilaalka uu jiro ku tababaridda beeraha si isku dhafan inta ay suuragal tahay wax soo saar ay ka mid yihiin hal shirkad oo loo isticmaalo koruqaadista waxqabadka shirkad kale oo ka shaqaysa arrimaha beeraha saameynta isbeddelka cimilada ee beeraha isbeddelka cimilada ayaa aada ugu dhow inay saameyn ku yeelato sugnaanta cuntada ee heer caalami heer gobol ee iyo heer degmo isbeddelka cimiladu waxa uu carqaladeyn doonaa helitaanka cuntada wuxuu yareyn karaa helitaanka cuntada wuxuuna saameyn uu ku yeelan karaa tayada cuntada farsamooyin badan oo horumarsan sida noocyada dalaga oo hagaagay hababka loo xakameeyo cayayaanka noolaha hidda ahaan waxaa laga bedelay iyo sidoo kale nidaamka waraabka ayaa si ballaaran loogu qaatay hagaajinta dalaga si kastaba ha noqoto heerkulka dunida ayaa sii kordhay waxaana la saadaalinayaa in dhammaan qarnigii labaatanaad adduunka uu ka dhici doono kulaal ka sarreeya heerka adduunka waxaa sidoo kale la filayaa in ay la kulanto isbeddelka xilliyada badan oo heerkul ah oo leh kuleel aada u fara badan hagaaga marka la ego sannadihii lasoo dhaafay heerkulka daran ee adduunka oo dhan waxa ay kordheen heerkulka habeenkii diiran iyo sidoo kale maalmaha kulol isbeddelkan ayaa la filayaa inuu sii socdo mawjadaha kuleelkan waxay horseedi doonaan kala duwanaanshaha sii kordhaysa ee roobabka maansoon ee xagaagan taas oo keeni doonta saameyn xoog leh waxda beeraha kala duwanaanshaha roobka dartiis isbeddelka kusoo noqnoqoshada iyo sidoo kale darnaanta abaaraha iyo daadadka ayaa caqabado ku noqon kara beeraleyda iyo kuwa xoololeyda aakhirkiina waxay khatar u geli doonaan sugnaanta cuntada adduunka oo dhan dhanka kale sare u kaca beeraha badda iyo kalluunka biyaha badda waxay u badan yihiin in ay sababaan kala duwanaanshaha deegaanka dhinaca kale mas-uulka martida wa ah ee ka qayb qaadanaya barnaamijkan waxaana weydiinay su-aashan
maxaa sababa isbeddelka cimilada
marka cimilada waa ku xilays borogramka ama bikam wuxuu noqon karaa beerleyda ama communityga ama mujtamaca yacni climate changiga waxaaweyn acid ama systemically wuxuu ku noqodaa mataqaanaa mid mid migration ama yacni mid yacni kusii kordhaya ama mid ma aragte yani ibedi climate maaragte ama yani wuxuu u baahan yahay mid mar walba maaragte horumar ama yani ama yani in maaragte problemidan ama kale yani mar walba entirely waxay ku siinayaan waxa weeyaan yani in maaragte for the use of irrigationka oo kale kasoo qabo ama waterki ama yani ama cultivation additional cropka oo kale a most effective strategy boost waaye marka beeraleyda ama yani ama wax kalaame janjigan ma aragtay marka entirely ama in this expected results from gen cycleka ma aragtay waxa waaye impacted ama kale ama ama truly effective uu ku yahay marka marka kalaame janjiga waxa weeyaan waxa oo ma aragtay oo nowadays ama sanada ugu dambeeya waxa way effect gareenayo oo maaragte oo u baahan in si dib loo fahmo marka waxyaaba effect gareenayo ama waxyaabaha uu wato ama waxyaabaha koos gareenayo ama waxyaabihii maaragte haddii lagu celceliyo kasoo qabo climate change waxyaaba uu impact gareenayo ama rural areas ama yacni dadka urbanka a ahayn wax degan beerihii ama waxa mostly yacni waxay ka cawadaan waxa waa hagaag maxay yihiin kuwa wax ku biiriya beeraha wanaagsan leh ee cimilada iyo sidoo kale tallaabooyin noocee ah ayay beeraleydu ay dejin karaan si loo yareeyo imikadan waxaa effectiveka ah maaragta communityga waxaa aad kusoo samaysanaya waxa weeyaan yani baabuurta oo kale baabuurta waxay sameynayaan mostly waxaa laga yabaa inay maaragte bani sameeyaan ama waxa weeyaan qiiqii maaragte hawada kusii daayaan qiicii maaragte already waxa weeyaan wuu ku jiraa community waa badanaya baabuurti way badanaysaa warshadihii oo kale oo macmal ah truly warshado oo yacni reality loo isticmaalo oo yacni waxyaabo oo caagadii wixii inay dib u sameeyaan ama waxa oo kale meelo badan way jiraan aad iyo aad uwan inkastoo waxa weeyaan meelo qaar ay ku badneen geedahan la jaraayo oo kale waxa weeyaan waxyaabahaas waa la dhihi karaa si fiican aad iyo aad uweyn maxay muhiim u tahay in la sameeyo beero wanaagsan oo cimilo leh sideese saameyn ugu yeelan kartaa wax soo saarka beeraha haddii mar walba oo biyo maaragtay available ay yihiin oo kale geedahan maaragtay windbriga oo kale waxa weeyaan oo defense u ah xitaa maaragtay beeraha then adoo yacni si dalagyadaada kale sidaad colopiskii ama yacni vegetablekii ama yacni fruitskii waxyaabihii adi aad ka faa'iidaysanaysay oo yacni aase family hall ama kale ama yacni beer ahaan adigu feeding u isticmaal ama marketing u isticmaal system walba u isticmaal haddana waxaa jira geedo oo maaragtay oo waxtar u ah oo haddana faa'iido u ah yacni climate changiga oo oo haddana beeri haddana oo u difaacayso beerahina ku anfacayo waxaa ka mid ah geedahaas oo windbrig aa u isticmaali kartid like geedka la dhaho maaragtay waxa uu aad aad micna defensid u yahay waxa weeyaan asirtensa loo isticmaalaa and uh, this is an uh, border border of the farm waxa weeyaan mostly waxa weeyaan obstacle u yahay then and uh, badana and waxa loo isticmaalaa and windbreak loo isticmaalaa windbreak waa kind of kind of waxa weeyaan and uh, kind of waxa weey impact way of oo yacni well scamming windiga ama kale daweesha badan ama roobka badan waa kind of climate change waaye markii reality ama hoos loo dhaadhaco marka maadaama divid u yahay beerihina u isticmaalaysid windbrig u yahay defensina u yahay marka geedihii maaragtay waxtarka leh geeda maaragtay adu wax oo defense kuwa waxa u isticmaalaysa oo kale geedahaas oo kale yani marka yani geedaha oo kale oo waxtar kale in loo badiyo beeraha in maaragtay iyo maaragtay in beerihii maaragtay wax soo saarkoodii maaragtay mar walba maaragtay haddii biyo irrigated area mar walba oo yani biyo available ay yihiin maaragtay mar walbana beertan overgreen ahaato mar walba overgreen na ahaato wen mar walba overgreen uu badan yahayna maaragtay waxaa loos ah ama kale hoos u dhacaya ama kale limited sameynaayo waxa weeyaan yani waxaa hoos u dhacayo ecosystemka ama climate change marka aad aad u weyn marka biyihii badan hadii laga isticmaalo ama wax loo isticmaalo waxaan tala siinaa waxa weeyaan mar walbo in la xoojiyo horta in mar walbo maaragte si loo helo waxa waaye ama maxsuul badan ama qofkii uu u faa'iideysto ama waxa waaye hadduu yahay hadduu yacni beer mar walba sameeyo si asiga number one oo u sameeyo horta grob yield ama maxsuul fiican ama ama hadduu rabo in maaragte yacni rol rol fiican ama communitygiisii wax soo saarkii yacni qof yacni title ama qof mujtamaca ama communitygii ma arkaysa wax kusoo siyaadiyey ama mar walba maaragtay micnaha waxaa talo ahaan ama fikir ahaan aan sii lahaa waxa weeyaan in maaragtay mar walba wax la joogteeyo in climate-jangigan in problemidan dhacayo ina hoos loo dhigo geedihii la jarin oo kale in maaragtay in mar walba maaragtay beerihii la tacbado mar walba si qurux badan oo ugu wanaagsan aad aad uweyn iminkadan waxa weeyaan markii laga hadlayo programkan ah climate changing oo kale waa factor oo waxa weeyaan effectively oo waxa weeyaan whole whole world especially and for country wadanka maaragtay effective ku ah hadday noqoto societygii hadday noqoto arbankii hadday noqoto beerilaydii ama haddii ay noqoto dual barbos dadkii isticmaalaya oo ah livestock reading ha noqdo ama dadkii ahaa maaragtay pastoralismka ahaado ama qoladii ahaato maaragtay qoladii kale beeraleyda ahaato especially beeraleyda marka ayagana waxaa aad iyo aad amakale muhiim waa waxa weeyaan mar walba waxyaabihii heesta inay improve ka sameeyaan ama wixii waxyaabihii tale ay u baahan yihiin basically maaragtay si maaragtay ay u dareemin ama maaragtay yacni inay maaragtay aqoon fiican ama training fiican ama talo fiican ama extationa anagana anaa ka inaa maaragtay mar walba maaragtay meeshaan joogno horumar aan ka sameyno oo dadki waxyigelin aan sameyno dadkii dhulka lahaa ama kala beero lahaa inay si joogta permanented work ay u sameeyaan oo maaragtay mar walba loo dhiirigeliyo ayagana maaragtay kaalintooda oo role modelkooda ay ka qaataan marka wax walba si minimise loo yareey loo yareey climate changiga maaragtay oo effective ku ah in this micnaha communityga ama ama wadanka oo wax ku ah maaragtay si loo yareeyo marka in mar walba maaragtay waxyaabihii caqabada ah maaragtay in laiska maqlo
taxanahan waxaa soo saaray ururka cuntada ee beeraha ee qaramada midoobay ee vow oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamigahi ee mareykanka u s aid sanduuqa waxqabadka degdegahi ee qaramada midoobey ee unisef xafiiska gargaarka bini-aadinimada ee beesha yurub ejo wakaaladda iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka sweden ee sida hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka intaaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono nabadgelyo